barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiis ah lixda bisha disembar sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada muqdisho oo goostay in lacagtii ay ku tahriibi jireen ay ku ganacsadaan wiilkii aa dhashoo kale markii magafo uu kaa qabsado oo lagu yidhaahdo lacag siddeed kun ilaa toban kun oo doolar u dhexaysa haddii aadan soo dirin wiilkaaga waa ku daayay marka lacagtaa siddeedda kun iyo tobanka kun oo magafa u diri lahayd wiilkaaga marka hore ku maalgeli ku shaqaysii wax ugu dhis ku guuri ma fahamta marka waalidka ayaa iyaguna muhiim u ah inay dhallinyarada iyo ubadka ay dhalaan ay ku dhiirigeliyaan in ay wax qabsadaan waxaad kalood maqli doontaan dhallinyarada doonaysa inay siyaasadda ku biiraan oo ku soo badanaya gobolka owdal
heesaha ayaan iyana halkaasi ka marayn
gabdhaha gaaridan tugtaa waxaan kugu taamayaa tagsamida ayaan kaloo naftaydaad barhkeegtay
wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynihii koob iyo afartanaad ee maraykanka george herbert walker bush ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada uu ku dhashay ee houston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka diyaarad gaar ah ayaa xalay meydka george w bush geysay magaalada houston kadib markii xus qaran loogu sameeyey shalay kiniisadda national cathedral ee magaaladan washington madaxweynayaasha nool ee maraykanka saraakiil militari iyo dad magac ku leh maraykanka iyo adduunyada ayaa ka qayb galay tacsidii qaran ee shalay loogu sameeyey bush magaaladan washington tacsi gaar ah oo sagootin ah oo ay ka qaybgeli doonaan qoyskiisa ayaa madaxweyne bush loogu sameyn doonaa maanta magaalada uu kasoo jeedo ee houston tareen si gaar ah loogu sameeyey george w h bush ayaa geyn doona qabriga lagu aasi doono oo ku dhex yaala maktabadiisa ee jaamacadda a m u waxaa lagu dhinac duugi doonaa xaaskiisa barbara oo iyaduna geeriyootay horraantii sanadkan iyo gabadhiisa robin oo geeriyootay iyada oo aada u da'yar
shan ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka ayaa la-yahay kadib markii diyaarad dagaal iyo mid ka mid a kuwa shidaalka hawada ku suga duuradaha ay saakayto iskula dhaceen badda basifiga ee koonfur bari ee dalka jaban ciidamada badda ee maraykanka ayaa sheegay in diyaaradda dagaal oo nuuceedu ahaa f a siddeed iyo toban iyo tan kale ee k c boqol iyo soddon ay ka kaceen saldhigga la yidhaahdo iwakune iyaga oo iskula dhacay moroto keb ee jasiiradda shakuku sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee dalkaasi jaban
duhur wanaagsan dhegaystayaal warka caalamka halka aad kala socoteen waa v o a aan ku horeyna iyada oo dhalinyaro badan ay lacag ku bixiyaan sidii ay ku gaari lahaayeen yurub oo qaarkood xitaa u tahriiba noloshoodana halis u geliya ayaa qaar kale ay doorteen in lacagtii ay ku bixi lahaayeen safaradaas noocaas oo kale ah ay ku maalgashadaan ganacsi sida uu warbixintan muqdisho uga soo diray wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
waddooyinkii dambe dhallinyaro badan ayaa dalka ka tahriiba siyaabo kala duwan ayay nolosha kaga raadiyaan meel ka baxsan soomaaliya waa waxay maraan badweynaha caalamka halka qaarkoodna ay safar dhulka ay ku gaaraan dalalka afrika khatara ayay la kulmaan waxaase jira dhallinyaro ka hara oo rajo ka muujiya dalka qaarkoodna fikirkooda uu meel maray fiqi mahad waa wiil dhallinyaro ah waa ganacsado ku nool muqdisho waxbarashadiisii kadibna tahriib ma uusan hamin hadda wuxuu ka mid yahay dhallinyarada haldoorka waa ganacsiga dhallinyaro badan oo soo laabtan ay ku daysadaan waxaan weydiiya fikirka ganacsi iyo sida uu ku bilaabay runtii aada u mahadsan tahay fikirka ganacsiga marka la yidhaahdo runtii ganacsiga maanta wadanka ka jira aad iyo aad ayuu u noocyo badan yahay waxaan aaminsanahay ganacsiga maanta magaalada muqdisho ka jira ama soomaaliya guud ahaanba dadka kala wada inay yihiin dad dhallinyaro ah taas oo jirto in marka qofka dhallinyaraha uusan u arkin in ganacsiga uusan qaban karin ama waxyaama waxyaabo naftiisa maanta ama inuusan wax kasta uu qaban karaa maanta aaminsanahay qofka dhallinyarada runtii ganacsiga markii aan ku noqdana wuuba wuu albaabo badan yahay cabdiqaadir okayo waxaad arkaysaa nin ka shaqeynaya maanta dukaan ka shaqeynaya nin waxaa arkaysaa ka shaqeynaya bangi nin waxaa arkaysaa ka shaqeynaya goob ajab nin waxaa arkaysaa ka shaqeynaya dukaan caadiya oo dhar ah marka magaalada dhallinyarada ayaa kala wada inta badan fiiqi mahad ayaa qaba in dhallinyaradu aysan arkin oo keliya ganacsiga sare balse ay jiraan nolol hoose oo laga bilaabi karo bilowga aasaas wanaagsan marka dambena guulaysan kara aad iyo aad taas waxay ku tusinaysaa goobaha dalaamiyadoo kale marka aad maraysid inta badan waxaa cabitaanada ku qasaya waa dad dhallinyaro ah oo runtii baahi weyn loo qabay haddaysan dhallinyaradaas aysan jiri lahayn dadku cabitaan ma aysan cabeen waa marka laga soo qaaday ganacsiga meesha ugu hooseysa marka ninka ugu sarreeya ganacsiga maanta waa inuu banki ka shaqeeya waa inuu dukaan weyn uu u furan yahay uu ka shaqeeya marka ganacsiga guud ee dhallinyarada waxaan aaminsanahay inay u yihiin haldoorka maanta ganacsiga ka jira adduunka ayaa kula dardarman dhallinyarada inaysan ku mashquulin ganacsiyada waaweyn ee guulaystay balse muhiimay tahay inay fiiriyaan in meel hoose wax ka bilaabaan iyagoo ku tashanaya jeebkooda iyo heerka maalgelin ee meelaha qaar hadda ay sameeyaan bangiyada gudaha maadaama ay tahay nolosha nolol istaab istaab ah dhallinyaradu ay ku dadaalaan number one in ay iyagu waxa ay yaqaaniin ay ka shaqeeyaan muhiim maahan maanta haddii aad maada hebel taqaanid inaad meel kale aadan ka shaqayn karin si guud marka dhallinyarada anigoo kalea waxaan kula dadaarmayaa shaqo kasta oo ka soo horbaxda inaysan ka xishoonin oo wixii wanaag ugu jira ay qabsadaan goobaha ganacsi ee magaalada gaar ahaan qalabka loo yaqaano elektroniga waxaa si weyn kaga muuqda dhallinyaro qaarkood khirfad ahaan uma aysan baran balse daruufaha iyo dalka xaaladiisa waxay suuro gelisay inayba la qabsadaan oo way argay ku yihiin adigu ma si gaar ahaad u baratay elektroniga iyo waxaana ka shaqeydo inkastoo aanan baran haddana waxay ka mid tahay shaqadeeda haddeertan kafiqi ahaan waxaan ka shaqeeyaa goob electronics ah lagu iibiyo mobeelada lagu iibiyo kombyuutarada lagu iibiyo qalab kasta oo maanta teknolojiyada ay u baahan tahay dadka inta badan wax naga iibsadaan waa dad dhallinyara oo waaqicaas teknolojiga la socdo hadday ahaan lahaayeen dhanka smartiphoneka haddii aan dhanka kombyuutarada runtii waxaa arkaysa dad waaweyn oo aqoon aanan u lahayn ashyaada ay gadanaya laakiin dad waxaa arkaysaa wiil yar oo toban jir oo mobeel weyn oo qaaliyo smartiphone oo iphone markiisa kala hadirtan adduunka ka wata mahad wuxuu hadda dadka ka dhiirigeliyaa inaysan tahriibin dhallinyarada wuxuu tusiyaa tusaalooyin badan oo la xiriira in dalka lagu hakado waxna la qabsan karo goormaad bilowday inaad tahriibka dadka kala hadasho
runtii weligayba waan ku hamin jiray dhallinyarada asaagaygo kalea in ay maxaan ku radaa iisheeg aysan ku kacin falalka noocaas oo kale waxaa arkaysaa qof dugsigiisii la dhameeyey heer jaamacadii dhameeyey tusaale ahaan haddana waalidkiisii oo kale ay welwel ku seexanayaan aydhahaan hebel cabdiqaadir oo kaleba maanta xaaladiistuu ku dambeeya in uu tahriibo waalidkii lacag uusan awoodin lagu kalifo in magafayaashoo kale loo diro marka lacagtii magafahaas loo diri lahay haddii wiilka business ahaan xataa meeshaas xataa looga furo oo asaga xataa uu ku shaqaysta xataa dhiirgelina u tahay fiqi mahad ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in waalidiinta iyo tahriibayaashuba lacago badan ay ku bixiyaan xaaladda naftuhurnimada ah oo khatartaay ku kulmayaan wuxuuna sheegay intaa bedelkeed ay samayn kareen ganacsiyo waaweyn oo guulaysta marka loo eego kumanaanka dollara ku baxaysa safarkooda aad iyo aad sababtoo haddeertan wiilkii aa dhashoo kale markii magafo uu kaa qabsado oo lagu yidhaahdo lacag siddeed kun ilaa toban kun oo dollar u dhexaysa haddii aadan soo dirin wiilkaaga waa ku daayay marka lacagtaa siddeeda kun iyo tobanka kun oo magafa u diri lahayd wiilkaaga marka hore ku maalgeli ku shaqaysii wax ugu dhis ku guuri ma fahanta marka waalidka ayaa iyaguna muhiim u ah inay dhallinyarada iyo ubadka ay dhalaan ay ku dhiirigeliyaan in ay wax qabsadaan so marka waalidkaaga guriga jooga ama waalidkaaga dibadda jira hadday kugu taageeraan inaad adigu wax qabsatid waxbaa qabsan kartaa marka waalidiintana dhankooda far ayaa ku gudan fiqi mahad ayaa ugu yeera dhallinyarada waxbaratay ee fadhi kudirarka u jooga goobaha lagu qaxweeyo inta ay ka tanasulaan beddelkeenna ay bilaabaan ganacsiyada yaryar ee ka jira magaalada si noloshooda u soo kaabaan aad iyo aad ee dhallinyaradu runtii inta badan hadeertan inta aanan shaqaynin waa dad iskaga mashquulsan sportis ama qaxwo ama inay waxyaabo kale camalkooda ay ka door bideen marka dhallinyaradaasna waxaan ka codsan lahaa in ay maanta jaanis ayay haystaan beri ma heli karaan fursadda ay maanta ay haystaan way caafimaad qabaan dhallinyaro yihiin in ay shaqaystaan haddii aysan shaqaysan karin ay waxbartaan muhiimadooda waa intaas haddaysan maanta aadan waxbaran cid maanta ama biri maxaan ku rahdaa iisha garabkaa istaagi karta ma jirto marka ama shaqaysta ama xooggiina maala ama waxbarta cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilana halkaad weyn nagala socotaanna waa washington haatanna bal aan idiin soo qabanno heestan
Anamaka, Marmia, Anamaka.
heestaasi macaanow oo ay ku luqeynaysay fanaanada nasra cumar baashara xoreyn ay u qaaday luuli jaylaani intaasi aanu kaga gudubna halkaad kala socoteenna waa v o a
gobolka awdal ayaa waxaa ku soo badanaya dhallinyaro iyagu doonaya inay ka qayb galaan siyaasadda iyagoo isu sharaxaya xilal kala duwan oo u badan kuwa dowladaha hoose xaashim sheekh cumar good ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi muddooyinkan dambe waxaa soo kordhaya dhallinyarada isku diyaarinaya inay ka qayb galaan dhanka siyaasadda iyo maamulka iyo doorashooyinka dowladaha hoose maxamed cumar jerey wuxuu ka mid yahay dhallinyarada danaynaysa inay u tartamaan golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka awdal arrintaas oo aan wax ka weydiiyey bal sida uu u danaynayo inuu ka qayb galo tartanka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinkan gobolka awdal wakhtiga la qaban doono iyo sida uu isagu u jeclaaday inuu ka qayb galo dhanka siyaasadda wuxuu yidhi ugu horeyn waad mahadsan tahay waan salaamayaa shaqaalaha v o e-da iyo haashim sheekh cumar good waxaan go'aansaday sanadkan inaan ka qayb galo siyaasadda waxaanan u sharaxanahay golaha deegaanka degmada baki oo ka tirsan gobolka awdal runtii waxaana igu dhaliyuun maadaama aan dhallinyar ahay inaan sallaanka siyaasadda kasoo bilaabo halkaas maadaama nin da-yara tahay oo dhallinyara inaad siyaasadda gasho oo aad ka dhex muuqato golayaasha deegaanka waxa aad ku dooratay maxay tahay waxaa jirtay anigu waxaan jeclahay siyaasaddan aada u jeclahay sidaa daraaddeed waxaan go-aansaday siyaasadda inaan soo galo islamarkaana aan ka shaqeeyo horumarka bulshada ee dhinacyada kala duwan ee baahiyaha asaasiga intii karaankayga insha allah
doorashadii hore ee golayaasha deegaanka waxaa soo galay dhallinyar badan oo ka mid noqday xubnaha golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka dad badan waxay ku dhaliilaan dhallinyarada in waxqabadkii laga filayey ay ka gaabiyeen maadaama adigu aad tahay wiil dhallinyara oo imminka danaynaya inuu ka qayb galo doorashada golayaasha deegaanka maxaad is leedahay waad ka bedeli doontaa waxyaabaha iminka lagu dhaliilayo dhallinyarada wakhtigan ah golaha deegaanada ee degmooyinka
waa runtaa way jirtaa dhaliishaasi oo dhallinyar badan oo loo hanweynaa oo loo doortay golayaashii deegaankii hore ayaa arintaa kasoo bixi waayey laakiin aniga taa bedelkeega waxay qorshaysan inaan la imaado afkaar ka duwan afkaartoodii islamarkaana aan ku dhaqmo xeerka dowladaha hoose loo dejiyey iyo mas-uuliyadda xildhibaanku uu leeyahay oo ah inuu ka shaqeeyo baahiyaha iyo horumarka degmada uu markaa ka tirsan yahay
waxaa jira iminka baahiyo jira baahiyaha jira ee kuu muuqda wax tallaabaa oo aad leedahay ka qaad amase wax imiga aad wadaa ma jiraan waa runtaa way jiraan baahiyo badan oo wax laga qaban karo oo imika way jiraan laakiin iminka waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo horumarka iyo dhiirigelinta dhalinyarta kasoo jeeda degmada baki aan ka sharaxanahay gaar ahaana degmada dila runtii inaan horumarkooga iyo dhiirigelintooda ka shaqeeyo sidaad la socota dhowaan waxaan gaadhsiiyey afar diriis oo kuwa kubadda lagu ciyaaraa kooxaha ka dhisan magaalada dila si ay u noqoto dhiirigelin runtii anigana ay igu noqoto inaan horumarka dhalinyarada markasta ka qayb qaato haddii aad dhallinyarada dhinaca sbortiska iyo kooxaha ka jira magaaladaasi dila aada u qaybisay dirays dhaqaalihiisa maadaa bixiyey waxaan la kaashaday shirkadda telesom ee isgaadhsiinta casriga oo laba dirays codsi mar aan u qoray anigoo kaashanaya maamulka dowladda hoose dila ayaa waxay qaadatay laba dirays hal diraysna waxaa bixishay dowladda hoose dila dirayska afraadna waxaa ii soo diray ismaaciil nuux barkhadle oo ka mid a qurbajooga anigu runtii waxaan lahaa uun agaasimka iyo dadka inaan hordhigo baahida dhallinyartae jirta iyaguna waxay ku qanceen soo jeedinteedii islamarkaana aniguna anoo iyaga ka wakiila ayaa waxaan gaadhsiiyey dhallinyartii aan baahida u dooni maadaama iminka aan doorashadii dowladaha hoose wakhti cayiman oo la qabtay aanay jirin islamarkaasina la mudayn doono muddada doorashadaasi dhacayso maad sii wadi doontaa dhiirigelinta dhallinyarada ee dhinaca ciyaaraha la xidhiidha amase dhinaca kale ee wacyigelinta tahriibka iyo waxyaabaha la xidhiidha Een, haa way ii qorshaysan tahay runtii inaan howlaha dhiirigelinta sii wado tan iyo inta ay ka dhacayso doorashada ama la mudaynayo Een, waxaa ii qorshaysan in deegaanada een, aan ka sameeyo wacyigelin ku saabsan een, tahriibka iyo balwadaha oo uu ka mid yahay qaadka Een, dhallinyartana aan ku dhiirigeliyo waxbarashada iyo isboortiska Een, taas ha iga go-an waxaanan doonayaa inaan dhowaan dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala degmada baki guud ahaantood soo wada maro islamarkaana aan ka fuliyo wacyigelin ku saabsan een, tahriibka iyo balwadda maxamed cumar jarey oo ka mid ah dhallinyarada iyagu jecel inay ka qayb qaataan siyaasadda haashim sheekh cumar good v o a boorama
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay kulano ka tirsan horyaalka premier leaga ee ingiriiska ciyaartii ugu xiisaha badneydna waxaa isku haleelay kooxaha manchester united iyo arsenal ciyaartaas oo ka dhacday garoonka old trafford ee magaalada manchester ay ku ciyaarta kooxda manchester united labada kooxoodba waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badnayd waxaana goolka kuwaad la hormaray kooxda arsenal daqiiqadii lix iyo labaatanaad iyadoo goolkaas uu keenay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara arsenal ee shokordan mustafi laakiin afar daqiiqo kadib waxaa ka daba tagtay arsenal waxaana goolka barbardhaca u keenay ciyaaryahan antony marcial laakiin arsenal ayaa waxaa mar kale ay la wareegtay hogaanka ciyaarta iyadoo goolka labaad uu u dhaliyey ciyaaryahan alexander lagazete daqiiqadii siddeed iyo lixdanaad hose lingard ayaa hase yeeshee laba daqiiqo kadib u keenay aan iraadi hal daqiiqo kadib uu dhaliyey goolkii barbardhaca waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool tababaraha kooxda manchester united tababare hose marino ayaana uu cadaadiska kusii kordhayaa kadib markii uu ku guuldaraystay inuu guul keeno mar kale oo manchester united waxa ay u badatay dhinaca barbardhaca laakiin tababaraha kooxda arsenal ayaa waxa uu ciyaartiisii xalay ay u ahayd tii labaatanaad oo aanan marnaba laga badanin tan iyo intii uu la wareegay xilka tababarnimo ee kooxda kubadda cagta ee arsenal ciyaaraha kalena kooxda liverpool ayaa soo gaabaysay farqiga dhibcaha ee ay horyaalka ku hogaaminaysa kooxda manchester city kadib markii ay saddex gool iyo gool kaga badisay kooxda banley goolasha liverpool waxaa u kala dhaliyey james milner roberto firmino iyo ciyaaryahan shakiri kooxda kubadda cagta ee tottenhamna waxa ay soo gashay kaalinta afraad gadaal markii ay saddex gool iyo gool uga ugu roonaatay kooxda southampton tottenham waxaa goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada harry kane lucas mora iyo son hun min halka goolka keliya ee southampton uu dhaliyey ciyaaryahan jarli austin ciyaaraha kale lester iyo fulham waxa ay kala qaybsadeen barbardhaca gool iyo gool ah chelsea waxaa ka badisay kooxda wolverhampton wonders waana guuldaradii labaad ee soo gaartay tan iyo markii uu bilowday horyaalka premier league ee xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee everton waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda kubadda cagta ee newcastle horyaalka premier leaga waxaa koob iyo afartan dhibcood ku hogaaminaysa manchester city waxaa ku soo xigtay liverpool oo leh sagaal iyo soddon dhibic waxaa kaalinta saddexaad degan tottenham oo leh saddex iyo saddex saddex iyo soddon dhibcood chelsea waxay ku jirtaa booska afraad waxaana ay leedahay koob iyo soddon dhibcood arsenal kaalinta shanaad ayay ku jirtaa soddon iyo kow dhibic ayay leedahay everton ayaa lixaad degan oo ku jirta oo leh saddex iyo labaatan dhibcood manchester united kaalinta sideedaad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay saddex iyo labaatan dhibcood dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay waxaan mar kalena idiin soo qabanaynaa codkii fanaanka cabdulla yuusuf hanuuniye
heestaasi uu ku luuqeeyo fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye ayaan intaas ku soo gabagabayn doonaa waxaana ay gunaanad u tahay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure tan iyo kulan dambe waxaanu ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kugu jecel